bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhawaada warkii galabta warbaahinta warsan qodobada warkeena galabtan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka degmada qasax dheer ee gobolka baayo oo sheegay inay ku raad joogaan dadkii dadkii rasaasta ku riday diyaarad gargaar u waday degmadaasi wafdi maanta gaaray degmada ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dad hor leh oo cudurka coronavirus u geeriyooday ayaa laga soo sheegayaa deegaanada somalilan wiil dhalinyaro ahaa oo lagu dilay magaalada hargeysa ayaa waxaa lagasoo waxaa kasoo baxayso faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan dilkiisa galmudug oo war ka soo saartay ciidamo iyo gaadiid lagu wareejiyey maamulka akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha mareykanka oo fariin hanjabaad ah u diray
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa galabnimo talaadaha taariikhdu waa lix iyo labaatanka bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka galabnimo kuwooda ugu dorkaroon iminkana warka oo faahfaahsan maamulka degmada qasax dheere gobolka baay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raad joogaan dadkii rasaasta ku riday diyaarad gargaar u waday degmada diyaaradda ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud waxaana shilkan u dhacay waxyar ka hor markii diyaaradda ay u dhowaaday garoonka diyaaradaha degmada qasax dheere oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira etoobiyaan iyo soomaali wararku waxa ay sheegayaan in ay diyaaraddu ay markii ugu dambe kasoo kacday qasax dheere islamarkaana dib ugu laabatay magaalada muqdisho waxaana diyaaradda ay qasax dheere geysay gargaar nafaqada gargaar nafaqa ah kuwaas oo loogu tiragelay caruurta iyo dumarka guddoomiyaha degmada qasax dheere ee gobolka baay cabdirasaaq cabdi ibraahim ayaa sheegay in diyaaradda oo jabi hoosaad ah ku duuleysay ay rasaas ku fureen xubno ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana rasaasta ay ka haleeshay garabka iyo soo kale qeybta dambe ee diyaaradda waxa uuna sheegay guddoomiyaha in diyaaraddu ay siday gargaar una riday una waday hay-adda cunada adduunka ee w f b islamarkaana ay si nabad ah ay ku degtay garoonka degmada qasax dheere ugu dambeyntii waxa uu sheegay guddoomiyaha degmadaasi in ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey in la rasaasayo diyaaraddaasi islamarkaana ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisoon ay wadaan howlgalo ay ku doonayaan in ay kusoo qabtaan dadkii falkaasi ka dambeeyey bishan horaanteedii ayay diyaaraddii ku diyaarad ku dhacday degmada berdaale ee gobolka nabay taasi oo ay ku dhinteen lix qofood waxaana mas-uuliyadda maamulka ay sheegeen in ay ciidamada etoobiya rasaaseen rasaas ku rideen diyaaraddaasi gargaarka waday degmadaasi berdaale magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayna ka mid yihiin senator xuseen cali xaajiyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinta iyo kan mas-uuliyiinta ayaa waxaa ujeedada safarkooda uu yahay in magaalada markaa lagu hirgeliyo dhismaha xarunta maamulka gobolka shabeellada hoose oo fariisan u noqon doono maamulka gobolkaasi shabeellada hoose oo haatan guddoomiye ka yahay ibraahim aadan cali najax mas-uuliyiintaas iyo sidoo kale kan maamulka gobolka ayaa magaalada marka waxa ay ka dhagax dhigeen xarunta cusuban ee maamulka gobolka shabeellada hoose waxaana hadallo kooban ay ka jeediyeen xarunta dhagaxdhiga iyagoona tilmaamay in xaruntan ay noqonayso xarunta ugu weyn ee gobolka shabeellada hoose laga maamulo somalilan ayaa maanta oo talaado ah waxay shaacisay natiijada dad looga shakisan yahay cudurka safmareenka ee coronavirus kuwaasi oo baaritaano lagu sameeyey qaarkooda laga helay cudurka covid nneteen halka dad hor lehna ay sheegtay inay u geeriyoodeen cudurkani war ka soo baxay guddiga somalilan u qaabilsan xakameynta faafinta cudurkani coronavirus ayaa lagu sheegay in dadkii la baaray in afar iyo toban qofood oo ka mid ah cudurka laga helay kuwaasi oo haatan ku jira xaalad karantiil ah waxaana ay sheegeen in tiro dad ah oo ka mid ahaa dad horay u qabay cudurkaani xaalad karantiilna ku jira ay u geeriyoodeen sababo cudurkaani oo aada ugu sii darsaday dhinaca kale wararka ka imaanaya magaaladaasi hargeysana waxaay sheegayaan rag hubeysan inay midiyo ama soo kale tuureeyo ay geliyeen mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi hargeyso islamarkaana la sheegay inuu u dhintay tuureyda loo geystay wiilka marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdicasiis farxaan jaamac ay tuureyda waxaana la sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi hargeysa ay wadaan baaritaano la xiriira dadka ka dambeeyey dilka wiilkaasi waxaana la sheegay in tiro dhalinyaro ah loo soo qabtay kuwaasi oo baaritaano haatan ugu socdo sal xarumaha dambe baarista ee magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa lagu wareejiyey dhammaan gaadiid dagaal oo ay wateen maleeshiyo maalmo ka hor ku dagaalamayay fariis ama ku dagaalamayay duleedka magaaladaas duleedka magaalada dhuusmareeb dhinaca kaleetana waxaa la wareegitaanka hubkan iyo ciidanka ayaa waxaa wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug uu sheegay in ay wax badan ay ka qaban doonaan arrimaha la xiriira amniga ee deegaanada maamul goboleedka galmudug halkaad nagala socotaana khiyaare waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo madaxweynaha dalkaasi mareykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu shirweynaha xisbiyada xisbiga jamhuuriga wax ka bedeli doono haddii ay sii socdaan tallaabooyinka lagu xadidayo isu imaatanka bulshada munaasabadan ayaa lagu waday in ay ka dhacdo waqooyiga waqooyiga colonia inay ka dhacdo bisha afariyo labaatanka ilaa iyo toddobaiyo labaatanka bisha agoosto ku dhowaad boqol kun oo qofood ayaa dalkaasi mareykanka ugu dhintay cudurka corona gobolada qaar ayaana waxaa qaatay tallaabooyin adag oo lagu lagula tacaalayo faafitaanka cudurkani coronavirus warkii galabtaan aad kala socoteen warbaahinta warsan akhyaare waanaga intaa ciddii warkan uu seegan waxay dib uga heli kartaa isagoo maqali qoraalba ah boggeena internetka ah ee ku leenahay ah warsan radio dot com waad ku mahadsantiin la socodka iyo dhegeysiga warkeena